Dowladda ismaamulka Mandheera ayaa si ku meel gaar ah u xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Mandheera laga bilaabo maanta oo ku beegan sagaalka bisha kowaad ilaa iyo lawatan iyo lawada isla bishan Janaayo ee sanadkan. Warqad qoraal ah oo dhowaan loo diray dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee Mandheera ayaa lagu ogeysiiyay in muddadan uusan jiri doonin wax duulimaad ah. Wasaaradda Waddooyinka iyo Gaadiidka ee Dowladda Ismaamulka Mandheera ayaa sheegtay in sababaha loo xiray garoonka diyaaradaha uu yahay in dayactir lagu sameyn doono garoonkan yar ee diyaaradaha sida maalinlaha ah ay u adeegsadaan diyaaradaha isaga kala goosha magaalooyinka Mandheera iyo caasimadda waddanka ee Nairobi. Inta lagu guda jiro dayactirka lagu sameynayo garoonka diyaaradaha, ayaan waxaa jiri doonin wax duulimaad ah oo diyaaradaha ay ku yimaadaan gudaha magaalada. Si kastaba ha ahaatee, duulimaadyada kale ee magaalooyinka Celwaq, Ramu, Baanisa iyo Takaaba ayaan wax saameyn ah ku yeelan doonin arrintan. Magaalada Mandheera oo ah magaalo weyn oo ku taalo meel istiraatiijiyadeed oo kala ah saddex geesoodka xuduudka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa waxaa ku oolin garoon diyaaradeed oo casri ah, waxaana diyaaradaha ay adeegsadaan garoon yar oo militari oo sannadooyin badan ay adeegsanayaan. Waxaa fashilmay qorshe dowladdii hore ee Kauntiga Mandheera ay ku dooneysay in garoon casri ah loogu dhiso magaalada sababo jira awgeed oo ay ka mid ahayd isqabqabsi dhuleed iyo arrimo kale oo aan weli xal loo helin. Muddadan uu xirnaan doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Mandheera ayaa waxa uu saameyn ku yeelan doonaa shirkadaha diyaaradaha ee sida maalinlaha ah u imaan jiray Mandheera. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi Warbaahinta Star Ismaamulka Mandheera